wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda awqaafta iyo arrimaha diinta jubbaland ayaa dhagax dhigay xarun wax lagu bari doono caruurta agoonta ah xaruntan ayaa lagu magacaabaa abuubakar sadiiq waxaana dhagaxdhiga kasoo qayb galay culumawdiin macalimiin iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda awqaafta iyo arrimaha diinta jubbaland maamulaha madarasada abuubakar sadiiq sheekh cabdulaahi mahad cabdi iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda awqaafta iyo arrimaha diinta jubbaland cabdinuur ibraahim xuseen ayaa u mahad celi cid weliba oo ka qayb qaadatay dhismaha madarasada iyagoo sheegay ujeedka loo dhisaya madarasada xaruntan waxaa loogu adeegaa agoonta sida arkaysaanba waxaa ka socda dhismo cusub xarunta koowaad waxay ku taalaa magaalada kismaayo tan waa xaruntii labaad maanta waxaan kusoo biirinay sida arkaysaanba oo la dhexdhigayaa markas markasulfurqaan oo loogu talagalay weyneynta kitaabka allah subxaana wa tacaala waa wax ilaahay looga xamdi noqo in maanta aan markhaati ka noqono dhagaxdhigga goobta goobta cibaadada ah lagu weyneynayo runtii diinteenna iyo kitaabkeenna qur-aanka kariimka ah waa arin mar walba dhiirigelin mudan qof kastoo muslim ah ama arka ama maqla ama goobjoog u ahba runtii niyadiisa waxay ku beeraysaa farxad ka wasaarad ahaan iyo ka dowladd ahaana runtii waxaan leenahay allaha barakeeyo goobta iyo cid kastoo kasoo shaqaysay waxaanu diyaar u nahay mar walba inaan garab istaagno noolayno goobaha cibaadada iyo meesha ilaahay diintiisa mar walba lagu koryeelaya hadduu ilaahay idmo maadaamaa nahay dad muslimiin ah dalkana uu yahay dal muslim waa mar walba shay walba waxaa uu koreeyo ama mar walba muhiimad gaar noo yeelanaya marka arrimaha diinta wixii quseeya sheekh cabdulaahi iyo muasasada abubakar sadiiq waan u mahad celinayna mar kale iyo dadka muxsiniinta ee ku xiran runtii ka qayb qaadanaya howlahan khayriga ah qaar ka mida culummadii iyo marti sharaftii kasoo qayb gashay dhagaxdhiga goobtan waxbarasho ayaa si wadajira u bogaadiyey ujeeddada iyo qasadka laga leeyahay waxaa weeyaa layidhi oo loo dhagax dhigahayo in lagu weyneeyo kitaabka ilaahay kitaabka ilaahay weynintiisuu wax la weyneeyo kii ugu mudnaa weeye kitaabka ilaahay ahaanadiisu waa lagu gaaloobi shaki la-aan weyneyntiisana adduun iyo aakharaba waa lagu guulaysan shaki la-aan ilaahay idamkiisa ujeeddadaa iyo qasadkaa loo dhagax dhigay xaruntaas tii ahaato oo u taam noqota ilaahay idamkiisa oo qasadkaas nooga dhabeeya shaygu waa bilow marka hore waa niyo iyo qorshayn marka dambena waa camal iyo dhaqan iyo ficil ficilkiina inuu ilaahay noogu daro noo fudaydiyo sidaa ujeeddadana noo taam yeelo baan ilaahay ka rajaynhaynaa muslimiintana ciddii ka qayb qaadan karta oo barnaamijkaas fikir iyo waayo ficil iyo naf iyo maal iyo intaba yacnihii baad uga qayb qaadan karta barnaamijyadan kan iyo kuwa lamidkaa intaba waa loo baahan yahay waa inta keliya aynu ku nool nahay inaan diinta diinteenna islaamka inaan kor u qaadno runtii walbahaarka maanta noogu badnaa ama murugta u badanayna haysatay waxay ahayd kitaabkii qur-aanka ahaa oo aada iyo aada loo dayacay aada iyo aadna u jecje